barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti waxaan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo tobanka bisha maarj labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya aniga waa sahre ciidle iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno shirkadaha ganacsiga oo qaarkood xirfado casriya la yimaada islamarkaana ku tababara dhallinyarada kala duwan
wixii geed laga qoro raggaa iyaguna qori jiray oo qundaha iyo fudhaalka iyo saqafta iyo doobiga iyo xeedhada iyo fidhinka iyo ay ku jiraan raggaa qori jiray koorta geela lagu xidho raggaa qori jiray
dhinaca heesahana kuwaanu maanta idiin hayno waxaa ka mid a
ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag ciidaan dumarba kula simo
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka rex taylorson iyo weliba madaxweynaha dalka shiinaha jinping ayaa maanta kulan ku yeeshay caasimadda dalka shiinaha ee beijing waxayna labada mas-uul ay sheegeen in ay ka wada hadleen sidii ay hore loogu socon lahaa xidhiidhka iyo iskaashiga labada dal xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka taylorson ayaa waxa uu sheegay in uu dare uu fahamsan yahay haddii kulanno kala duwan ay yeeshaan labada hogaamiye in ay gaadhi doonaan isfaham intan ka ballaadhan kaas oo labada dalla u riixi doona in ay yeeshaan iskaashi intan ka adag oo dhex mara maraykanka iyo shiinaha dalka kuuriyada waqooyi ayaa tijaabiyey mid ka mid ah mashiinada aadka u heerka sarreeya ee gantaalaha sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi ee magaceeda loo soo gaabiyo k c n a maanta oo axada hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in tijaabadaasi ay si guula ku dhammaatay caalamkuna uu dhowaan makhraati ka noqon doono guulaha ay gaadheen oo uu sheegay inay tallaabadanina tahay mid sii xoojinaysa tijaabadan ayaa ka dhacaysay meel aan ka fogeyn xuduudka dhinaca waqooyi ay la wadaagaan dalka china
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan inta aynan aadin barnaamijka hiibadda iyo halabuurka goordhow aad maqli doontaan marka hore aan dhinacaas iyo magaalada boosaaso aadno magaalada boosaaso waxaa maanta lagu soo xidhay ama dekedeeda lagu soo xidhay markabkii dhowaan ay afduubteen budhcadbadeeda shir jaraa-id oo ay wada qabteen mas-uuliyiin kala duwan oo puntland ah ayay si rasmi ah markabka ugu wareejiyeen shirkaddii mas-uulka ka ahayd haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jirta faadumo
ismaaciil aad ayaa umahadsan tahay markabka cari saddex iyo toban ayaa maantay markii ugu horeysay waxaa lagu soo xiray dekeda magaalada boosaaso kadib markii ciidamada puntland ay gacanta kaga soo dhigeen kooxdii qafaalatay madax ka tirsan maamulka puntland oo uu hormuud u yahay madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cumar cabdulaahi caamey taliyaasha ciidamada wasiiro iyo wafki ka socda dowladda jabuuti oo uu hogaaminayo maxamed aadan waaber john nin lagu magacaabo ayaa si wada jir ah waxa ay shir jiraad ugu qabteen dekeda magaalada boosaaso gaar ahaan markabka jambiliisa ismaaciil oo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ay guul tahay in ciidamada geesiyaasha ee puntland ay gacanta kusoo dhigaan markabkii iyadoon cidi ku dhiman wax madax furasho aana aan la bixin waan gartay waxa uu beesha waxa uu fariin u diray beesha caalamka gaar ahaan isaga oo eedayntiisa uga tuuray ciidamada ilaalada xeebaha ee soomaaliya waxa uu sheegay in badda soomaaliya ay tiriid ku jiraan faadumo qashin lagu daadiyo laakiin faadumoy een, ma ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka oo kale waxaa kalluumaysatada in badan ay ka cabanayaan waxa weeye keene xitaa markabkan inay afduubtaan waa kalluumaysiga een, sharci darrada oo ay leeyihiin ogolaanshaha waxa soo siisa in badan puntland arrintaa ma ka hadlay madaxweyne ku-xigeenku
madaxweyne ku-xigeenku waxa uu fariin u diray beesha caalamka waxa uu fariin u diray dowladda federaalka ah waxa uu fariin u diray dhalinyarada eh, kalluumaysatada ah eh, oo isku dayaya inay qafaashaan maraakiibta waxa uu si cad u sheegay in arrinkan eh, burcadbadeeda ama maraakiibta la qafaaranayo ay sababeen kalluumaysiga sharci darrada ah Eh, oo oo oo si naxariis darro ah uga u- u- u jiriifa badaha soomaaliya gaar ahaan puntland oo farka ku waan sugan gartay waxa uu sheegay ciidamada eh, aan dhahayn maraakiibta ilaalada xeebaha puntland ama soomaaliya een, eh, gaar ahaan puntland aadka ugu dhow gacanka cadmeed iyo ismaaciil sidaad og tahay iyo iyo iyo- Maraakiibta iyo- ilaalisa iyo meelaha badaha baad ay ula jeedaa.
maraakiibtu karisinka kuleeyihiin iyo puntland aad bay isugu dhow yihiin waan waxa gartay uu sheegay eh, waa siduu hadalka u yidhi madaxweyne ku-xigeenkuya waan gartay een, in maraakiibtu ay indhaha ka dabooshaan kalluumaysigii sharci darrada ahaa ee qashin badda lagu daadinayo uu sheegay waan oo gartay uu een, uga shaqabayadi maaha waan gartay marka een, beesha caalamka wuxuu ka codsaday inay mandate u siiyaan ama u ogolaadaan inay hawshan ka shaqeeyaan waan gartay een, dhalinyarada waxa uu fariin u diray inaysan is een, arrinkan cid ka yeelaysa aysan jirin inay markab soo qabsadaan lacaga madax furasho ah
aad baad umahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac iyo warkaas oo faahfaahsanna idaacaddeeda soo socota ayaad dhegaystayaasha ugu soo gudbin doontaan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socota
haatana waa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo ahla abuurka ee dhallinyarada oo maalin walba oo xad ah ka baxa hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkeenna maanta waxaan kusoo qaadanaynaa muddooyinkan dambe waxaa kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn farsamooyin badan oo la xidhiidha dhanka dhismaha gaar ahaan qurxinta dhismayaasha xafiisyada iyo meheradaha ganacsiga islamarkaana tababara siiya dhallinyaro fara badan oo ay baraan xirfadaha farsamada gacanta ee qurxinta la xidhiidha oo inta badan dad ajaanib ah ay qaban jireen wakhtiyadii hore waxaana barnaamijka inoogu martay ah maanta guddoomiyaha iyo maamulaha shirkadda hoban alumiyan ee xarunta boorama waxaan weydiiyey maxamed aadan bal goorta ay asaaseen shirkaddan samaynta qalabka xafiisyada iyo guryaha bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu aleyh wasalam n shirkaddan waxaan u asaasnay laba kun iyo maxaa daanay sagaalkii baan u asaasnay waxaan kaloon bixinaa tababaro voluntary training ah oo aan dhallinyarta waxbarno ka habsaamay iskoolada iyo waxaa ayaan tababar siinaa si ay xirfad ay ugu shaqaystaan oo skills ah ay u yeeshaan ayaan u samaynaa
Een, waxaad sheegteen in aad dhallinyar fara badan tababartaan ood u tababartaan xirfaddan farsamada gacanta dhallinyartaasi ma idinkaa ku tabaruca oo maaragtay ay idin yimaadaan mise waxaa idin keena hay-adahan wax ka bixiya dhallinyarta oo tababar ahaan idinku keena inta badan annagaa ku tabarucno waayo waxay hay-aduhu noo keenaan way iska yaryihiin waxay unataqaanaa sanadkan dhoweyd oo keliya noo keeneen saddex qof laakiin inta kale annagaa ku taba- annagaa ku tabarucna oo annagaa maxaadaanay siina maxaadaanay
Een, dhinaca kale xafiiskiinan imiga bowrama ka furan amase qaybtiinan bowrama imse qof oo shaqaalaa ayaad shaqaabuur u samayseen shaqaalaha iminka maxaadaan ka shaqeeya iyagu mishaar qaatayaashii waa toban qof toban qofna waan tababaraa oo tababarka ayaa iminka u socda hadda iminka now toban qofna waxay matana waa mishaar qaatayaal waa farsama yaqaano shaqadooda ma- loo diro ka soo baxa maamule adiga haddaan dhinacaaga ku weydiiyo een, waxaad tidhi suuqa iyagu marba marka ka dambaysa uu soo koraya baad tidhi qaybta markaad ka waranto alumiyamka oo inta badan aad xoogga saartaan see magaalada aad looga isticmaalaa horta waxa weeyaan muxuu ahaa waxa weeyaan markaad somalilan eegto maanta waxaa ka jirta muxuu ahaa horemar weyn oo macnaha ay dadkii fahmeen in ay sameeyaan horeymarka waddanka sidii loo qurxin lahaa marka waxaa imika ka muxuu ahaa ka mida inuu qof kasta oo dhisaya guri au ku dhiiranayo inuuna gashanin muxuu ahaa wax loox iyo waxaas ou qof kasta ku hamiyayo een inuu gashado aluminium waayo waxa weeyaan aluminiumku wax weyn dee dadkii waxay fahmeen inay me- dee muxuuha nadaafadii een muxuuha sidii een muxuuha quruxdii wixii oo dhan markas markaasi waxaa horey marka keenay een muxuuha ay aadka u dhaqaajinaya waxa weeyaan dadkii baa fahmay inay magaaladi magaalo kasta oo muxuuha somalilan ka mid ah ay noqoto magaalo bilic leh xataa iska daa muxuu ahaa dee meelaha caasimadaha ah ee ama muxuu ahaa een magaalooyinka waaweyn xataa tuulooyinka ayaabaan muxuu ahaa ku soo xidhnaa oo la geeya aluminiumka oo lagu soo xidhaa haddii miskiid laga dhisayo haddii madarasad laga dhisayo haddii iskoolo laga dhisayo haddii any anyhow wax kasta oo la qabanayo marka waxa weeyaan muxuu ahaa inay dadkii ay sameeyaan horumarka ayaa waxa weeyaan tani aan ugu tallaabsanay oon fursad ugu helay inay noqoto muxuu ahaa aluminiumkii mid aad iyo aad muxuu ahaa horumar u sameeya annagana xoog lanooga dalbado taasi waxa sii dheer in waxa weeyaan dee wax kasti haddii quality loo sameeyo waxa weeyaan dee cid kastaa way jeclaanaysaa markaasi waxa weeyaan anaguna mar kasta waxaanu isku daynaa cid kasta oo aanu tababarayno iyo muxuu ahaa aqoonta annagu aanu leenahay inaan mar kastaba waxa weeyaan wixii aanu salamayno au noqto wax quality leh oo dadka soo jiita wuxuu doonayaba ha ahaadee wixii aluminium ama decoration ku saabsan marka waa sidaas darteed baa waxa weeyaan muxuu ahaa insha allah haddii ilaha idhahdaa ay dadkii maadaama dadku ay iminka aluminiumkii ay jeclaanayaan kana sii baxayaan waxyaabihii een, looxa iyo uu ka mid yahay halkii looxa laga isticmaali jiray iminka la isticmaalo ee, aluminiumka seed kolba naqshad cusub ugu soo kordhisaan waxaan ugu soo kordhinaa waxa weeyaan muxuu ahaa waxa jirta muxuu ahaa kambaniga wuxuu leeyahay marketing buu leeyahay een, marketingka uu leeyahay waxa weeyaan meel kasta ama wuxuu ahaa mar kasta wuxuu ku heelan yahay inuu kolba waxa weeyaan design bilba bilsha ka dambaysa uu designka cusub ee ay dadku u baahan yihiin amase midabada ay u baahan yihiin inuu macnaha waxa weeyaan marketingka shirkaddu ay leedahay uu sameeyo advertism badan oo muxuu ahaa si ay dadkii kolba waxa weeyaan wixii markii hore la isticmaalayey haddana waxaan kale hayo jeclaadaan isla iyadoo isla aluminiumkiuna marka insha allah haddii ilaha idhaa kolley waxaa noo qorshaysan waxaa laga yaabaa dee sidaa looxa looga baxayo in aluminiumka lafteedana looga bixi doono marka waxaa noo qorshaysan insha allah haddii ilaha idhahdaa inaan muxuuha wax ka sii casrisan xataa aanu ku hamino oo dadka een, aan tababarayno iyo annaguba aanu isku kusii dhiiranno inay mahan noqonno muxuu ahaa kolba casriga socda aanu la qabsanno insha allah haddii wacaala haddii ilaha idhahdaa guddoomiye waxaad ku jira farsamadiinnan gacanta een, dhinaca qurxinta amase jibsiga goormaad kusoo kordhiseen jibsigaasi guryaha lagu qurxinayo ee aan hore uga jiri jirin ee waddanka aan aad looga aqoon waxaanu kusoo kordhinay maxaadane labadii kun iyo maxaadane shan iyo tobankii baan kusoo kordhinay waa xilligii ay ugu badnaa ee uu soo baxay maxaadane farsamadan jibsin boorku oon iyadana tareenin u gallay oo qolooyin maxaadane ajanabi annagana tababareen kabacdi ajana- tababarkii aanu qaadanay baan annaguna maxaadane ku tababarnay kuwii annaga maxaadane aan mas-uulka ka ahayn ee tababaraynay marka labada kun shan iyo tobankii baan kusoo kordhinay bal markaad sharaxdo jibsiga iyo qurxintiisa qaabka aad u samaysaan maxaad ka samaysaan maxaadse een, jibsigaasi uu ka kooban yahay jabsigu wuxuu ka kooban yahay dhowr nooc buu ka kooban yahay qaar waxa weyn matalan waa isagoo balballaaran oo sida balowdka oo kale ah qaarna waa isagoo qoosh maxaadane buda ah oo biyo oo ku jira maxaadane jawaana ku jira marka kaa jawaanada ku jirana waxaan ka dhignaa maxaadane isaga oo sida fombil maxaadane sixty by sixty baan u samaynaa oo fadhiisinaa qaar kale maxaadane waaweyn ee balowdkaana sidiisa intaan maxaadane u jarjarno ayaan u dekoroshan karaynaa marka xarfaan kor dhex saarnaa iyo naqshadaan ka dhex samaynaa marka farsamadaasi waxay noqotay farsamo loo baahan yahay oo idinku aad la timaadaan markaa aad iyo aad baa loogu baahan yahay weliba waxaan mataqaanaa sida aad baa loo jecel yahay iminka waana wax casriyeed oo adduunka ka jira iminka kuwaasoo kale ma qurxinta guryahan baad ku samaysaan mise meheradaha ganacsiga laftooda waad ku samaysaan waxa ugu badan ee lagu sameeya waa meheradaha ganacsiga iyo guryaha fadhiyada weliba marka aad bay dadku u u xiseeyaan weliba meheradaha ugu badan idinku markaa qaybtaasoo kale ee, jibsiga qurxinta lagu samaynayo ama meheradaha amase guryaha dhallinyartan iminka inala joogta waad kusii tababartaan miya ha waan ku tababarnaa waayo muhiimaddu waxay mataqaanaa qofka waxaad aad u aqoon leedaheed garanayso qofkaad wax baraysana inaad wada barto wey iyaga laftirka waan wada barnaa waxaa skillsko dhan waan wada barnaa tusaale ahaan markaynu usoo qaadanno meheradaha ugu waaweyn ee ka jira magaaladan amase kuwa magaalooyin kale ka jira oo aad ka samayseen ma jira xagga ee, qurxinta ee, ama aluminiumka ha noqoto ama jibsiga ha noqoto way jiraan xagga aluminiumka meeradaan badan ka samayna way jirta sida sawo hotel oo kale kaalintan xamad jibriil oo kale maxadane rays oo kale so waan ka samaynay meherado badan baan ka samaynay iyo magaalada oo weliba aan ba- ugu ugu- ugu badan yihiin bishaarooyinka sida cabdiraxmaan een, een, een, cabdiraxmaan waraabo oo kale soomanayaasha oo kale Een, dhinaca kale qaybtaasoo kale berigii hore waxaa qaban jiray een, dad ajaaniba oo u badan muxuu ahaa een, kuwo ka yimid wadamada dibadda oo usoo shaqo tegi jiray halkan qabanna jiray shaqadaasi amase jibsiga amase qurxinta kuwii ma laga maarmayaaba silaada aad baa looga maarmayaa hadda innagaa isku filan oo wax walba qabanayna insha allah haddii la hadhaa maamule dhallinyarta aad tababaraysaan tababarkaa gacanta mooyaane maxaad kale een, ugu dartaane casharaha Een, waxa weeyaan horta markii hore waxaanu muhiimadda saaraynay inaanu tababarkaasi u fidinno oon macnaha tababarkaasi skilka aan u fadinno iminkase insha allah waxa noo qorshaysan inaan xataa muxuuha waxa weeyaan aan ugu darno muxuuha wixii iskuullada lagu qaadan jiroo kale aan u samayno muxuuha sidii kalaaska oo kale marka ay shaqooyinkan kala dhammeeyaan ayaa waxaa noo qorshaysan inaanu barno qofku waxa weeyaan inuu dee dhinac kasta ka dhisnaado waayo qofkii waxa weeyaan xaggii languagekii oo kale uu ka dhisnaado xaggii qoraalkii oo kale uu ka dhisnaado xaggii kale muxuuha dhisaynadii uu ku samaysta gacanta maadaama ay dad ay hayeen muxuuha dee dad muxuuha markii hore ka hoos uga dhadhacay uga dhacay muxuu ahaa dee waxbarashadoodii ay soo mari lahaayeen marka insha allah haddii ilaha yidhaahdo taana waa no- noo qorshaysan tahay insha allah haddii ilaha yidhaha kulley muxuu ahaa muddooyinkan dhowo ee soo socda inaanu u bilowno oon wixii dugsiga loogu dhigaya laftiisa ugu dhigno oo iskilka iyo taa labadaa isku darsadaan sidii qofkii u noqdo qof isagu iskaafiya oo waxa weeyaan ilaahay baa dee loo baahdaay maana macnaha lafihiisa ahaan aan qof kale u baahan ayaan insha allahu tacaala haddii ilahay dhaa noo qorshaysan muddada aad dhallinyarta tababarayseen tiro dhallinyaro intee leeg ayaa halkan ka faa'iiday oo wax ka baratay wallaahi dee tiradooda waxa weeyaan tiradooda ma yaro ilaa marka aan muxuu ahaa imika aan intaan sii xasuusanahay aan eego ilaa lixdan qof way gaarayaan intaan dhallinyar tababarnay qaar inay imika meherado furteen oy muxuu ahaa waxa weeyaan magaalada ka furteen qaar inay muxuu ahaa muqdisho tageen qaar inay jabuuti tageen qaar inay gobollada tageen qaar inay somalilan tageen qaarna ay nala joogaan aan tababarayno inta markaan imika macnaha waxa weeyaan imika ahaan soo koobo ilaa lixdan qof way noqonayaan oo dhallinyar ah insha allah oo markii hore wiilalka un baanu tababari jirnay iminkase insha allah waxaa noo qorshaysan xataa gabdhaha laftooda iskilka waa u baahan yihiin inaan iyagana insha allah haddii lahadhaa tababarno si ay macnaha ay labadiiba baalaas u noqdaan oo wiilal iyo gabdhaba ay u noqdaan taasaa insha allah haddii lahadhaa noo qorshaysan marka waxay tiradu intaas ahayd
guddoomiye maxay idinku soo kordhin doontaan ee idin qorshaysan mustaqbalka insha allah wax badan baa horta noo qorshaysan oo dee bilaadanka hamigiisu ma dhammaado maalinba waxbaa kugu soo kordhaya laakiin waxaa imika noo qorshaysan inaan kusoo kordhino maxaa ay qaybtii farnichirka oonaan hore ugu samayn jirin inaan kusoo kordhino ayaa imika noo qorshaysan xataa ardaydana ayagana laftooda intaana barno ayaa noo qorshaysan insha allah imiga iyaga laftooda waxaa halkan ku sugan qaar ka mid a dhallinyarta tababarku qaadanaya oo ku sugan xaruntan shirkadda hoobaan aluminium adoo magacaaga ku bilaabaya goorma ayaa halkan aad tababarka u timid nimcaan cabdilaahi xasan imse bilood baa halkan ku tababaranaysa sideed bilood baan jooga tobabar markaa maxaad ka baratay farsamada gacanta waan ka bartay intee in leeg markaa maxaad samaysaa miisaskii wax walbaan sameynaa haye Haa.
maxaad ku rajo weyntahay mustaqbalka inaad ma halkan ka sii shaqayso mise meelo kaleba aad u shaqo tegto waxaan halkan kayna ka barano aan miisaska iyo alaabaha sameyno dee alaabaha mustaqbalka Haye, adna magacaaga een, maxaad halkan ka baratay muddo intee leeg baanad wax baranaysa bismillaah horta ilaahay mahadle magacaygu waa cabdilaahi aadan cabdilaahi marka xigta een, waxaan u mahad celinayaa maamulaha meherada Een, marka s- saddexaad ee, een, waxaan maxad aad u weyn siinayaa een, maxamed aadan Een, muddooyinta aan ka bartay intan aan joogo meherada waa laba bilood dee aduu waxaan rajaynayaa inaan aduu wax fi- een, fiican aan sii barto maadaama aad tahay wiil daayar oo dhallinyara een, iskuulka iyo waxaa ma soo martay haa waan soo maray Ee, ilaa halkeed ka gaadhay heerka aqoonta dugsiga form one mustaqbalka maxaad doonaysaa inaad ma- farsamo gacanta barato ood ku shaqaysato waxaan ka hami weynahay inaan barto aan ku shaqaysto imigana qadar ku saabsan hidaha iyo dhaqanka soomaalida ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenan hibada iyo hal abuurka waxaana inoo faahfaahin doonaa abwaan aadan xasan faarax oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee ku nool gobolka awdal بسم الله الرحمن الرحيم أنا آه آن أبوان آدن حس فارح والوحان حسسين يا داد كان هذا بلكو كنول وحد مودا إن تكنولوجيا دان عصب عصري إن أي داد كهدية لغن كي كا آه، كا جورسيسي أما لغو إلاوي إنو تشري تشري دول كان بقول سنة كهربان حسسين يا داد كا آن ودول كان هادر إيا كايمة libaax iyo shabeell iyo buti iyo maroodi iyo wax la halmaalay ay ku noolaayeen oo bini aadamka cunayeen dadkii markaa dhulka ku noolaa waxay samaysan jireen warmo iyo gaashaamo golxado iyo samay iyo sandhabayaal iyo leebab iyo qaansooyin bay markaa dadku samaysan jireen wixii kabo la xidho raggaas ayaa toli jiray oo ka toli jiray saamo wixii geed laga qoro raggaa iyaguna qori jiray oo qundaha iyo fudhaalka iyo saqafta iyo doobiga iyo xeerada iyo fidhinka iyo ay ku jiraan raggaa qori jiray koorta geela lagu xidho raggaa qori jiray gaawo iyo gorof geela lagu maalo hablahaa samayn jiray doobimarke iyo doobiyare adhig iyo lo'da lagu kala maalo hablahaa samayn jiray qarbid iyo sibraad biyo qabow gabdhahaa samayn jiray kodha iyo dhiil caana lagu lulo hablahaa samayn jiray markay gabdhuhu agab oo dhan sameeyaan waxay samayn jireen nolosha waxaa ugu qaalisan hooy la gela ee hooyga gabadh baa samayn jirtay aabbihii hooyaa iska dhaleen gabadhaas hooygaas oo ah hooy dhir laga sameeyey dhirna lagu sameeyey dhirtuna ay tahay tudhulkaaga hooye ka baxday oo aan waxba dibad laga keensan hooygaas oo aan madaraqad iyo cawjad iyo musmaar midna toona aan loo qaadanayn oo ka samaysan dhir dhirna lagu sameeyey muur xoolahaaga ka midihina ama geel awr xoolaha ka midina ay ku geediyeeyaan oo ay ku qaadaan gabdhuhu guriga markay inantu dhagaatiga u dambeeya ay faraha ka qaaddo waa heesi jirtay waxay odhan jirtay dhagaatiga u dambeeya markay guriga faraha ka qaaddo wiilka u doonaanayd bay u baaqi jirtay waxay odhan jirtay anigu soon iyo sambuux sadataal waan gaadhi kari way markuu soon yara u galo way haddaasuun layla dhicin jidhkayga waan saafayaa sarbageed baan saarayaa socotadaa lala beegayaa surimadaa lala joogayaa iyo sidaa inankii ogee wiilkii marka ay u doonanayd guuxaas markuu maqlo ilmaadiradii kollay si loogu geeyaba waa loo geyin jiray alaabtu soo qaadan jira waa imaan jiray reerku imaan jiray gurigaa la gegimi jira oo caruus baa dhici jiray waa la soo gelbin jiray gabadha waxaa lagu soo gelbin jiray gabadhaa la horraysiin jiray waxaa lagu soo gelbin jiray dumar baa soo gelbin jiray waxaanay odhan jireen hooy nabow nuur alleh moxamed nabi magac samow bisinka yaasiinka aluf laga bilaaw yoo allahayna baray intii baratay iyo barkhaadkeeda loowna sii bisinka yaasi wax la bilaabayo bisin lahayn baraka yeelan waaye markay siaa yidhahaan ee guriga la soo gaadhsiiyey gabadha doobi caana ah halkanay ku qaadi jirtay madaxa wiil aabbihii hooyadi nool yihiin dhabarkay ku qaadi jirtay mid kaleo aabbihii hooyadi nool yihiinna way daadaahin jirto gabadhu markaas saasay ahayd toddoba jeer baa guriga lagu wareejin jiray gabadhu markaa waxay odhan jirtay waxaa la odhan jiray dumarkaa guri ku wareejinaya waxa la dhaqdo ee markaa ummaddu ay ku noolaan geel baa ugu mudnaa xoolay ahayd geel baana ugu mudnaa geelaa lagu faani jiray waxay odhan jireen qaalin mawlaanehe marqamadoobey maqaar baa muska u yaal martiya mudana loo maal hooye geeleeno how lagama hooge hoggaan iila soo roorey qaalin mawlaanehey marqamadoobey maqaar baa muska u yaal martiya mudana loo maal hooye geeleeno how lagama hooge hoggaan iila soo roorey baa la odhan jiray markaysaa yidhahaanay gabadha ee wiilka ugu dambeeya foodda aqalka loo geliyo waxay odhan jireen fooda ku gelinoho kuugu feedhne ku faafaatiyey faayoy baa la odhan jiray cayaaraad markaa dhici jiray oo waa la helin jiray waa dhaqan soomaaliyeed dhaqankaasi
aad u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkasi hibada iyo halabuurkao dhinacyo kala duwan uu ku soo qaatay oo noogu soo diyaariyey magaalada boorama laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa inoo haya
haddii aan ku horrayno waxaa isbuuci lasoo dhaaftay lasoo gebagabeeyey is-aragga koowaad ee horyaalka kubadda cagta soomaaliya is-aragga labaad ee kooxaha ayaa bilaaban doona maalinta birito ah arrimahan oo dhan ayaan waxaan ka waraystay ceydiid cabdiraxmaan aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho waad mahadsan tahay nuur sidaa sheegtay horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya wejigiisa hore ayaa lasoo gebagabeeyey toddobaadkii lasoo dhaafay maalintii talaadada wejiga labaad ayaa furmi doona maalinta isniinta ee bishani ay ku beegan tahay labaatan waxaana horyaalka hogaanka ku dhammaysatay qaybta hore naadiga banaadir sports club oo iyadu leh labaatan dhibcood iyadoo kaalinta labaadna ay ku jirto naadiga elman oo horay u hogaaminaysay horyaalka laakiin lagala wareegay waxaana laga sarreeyaa laba dhibcood iyadoo sideed iyo toban dhibcood elman ay kaalinta labaad ugu jirto dekeda ayaa kor usoo kacday oo lix iyo toban dhibcood yeelatay markii kulankii ugu dambeeyey ay badiyeen jenyo ayaa iyaduna rajadeedu ay fiican tahay oo kaalinta afraad soo gashay oo le shan iyo toban dhibcood halka horseed ay waxoogaa hoos u dhacday shan iyo toban dhibcood ayay iyaduna leedahay horyaalka heerka koowaad naadiga ugu guulaha badan waa naadiga banaadir oo lix jeer badiyey sagaalkii kulan ay ciyaartay naadi waxaa jira aan marna badin oo ah naadiga muqdisho united sagaalkii kulan ay ciyaareen hal mar ayay bareejo galeen sideedda kalena waa laga badiyey marka waxaad moodaa horyaalku isagoo xiiso badan oo meel wanaagsan maraya islamarkaana kooxuhu ay ciyaar qurux badan ciyaarayaan in qaybtiisa hore lasoo gebagabeeyey qaybta labaadna isniinta ay bilaabanayso haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsantaha ciidiido waxaa nagu maqaalo ah in uu suuqa kala iibsiga ciyaartooydana uu hadda furan yahay marka ilaa iyo iminka ciyaartooyda la kala qaatay haddii aad inoo soo qabato hal iyo laba nuuro xiriirka soomaalida kubadda cagta ayaa muddo toddobaada si ku meel gaara u u furay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ilaa hadda ugu cadcad ee la kala qaatay ee kooxaha ay kala qaateen waxay kala yihiin ciyaaryahan la yidhaahdo larson oo ka tegay kooxda hegan oo ku biiray naadiga la yidhaahdo banaadir oo hogaaminaysa horyaalka oo si amaha ay ku qaadatay ciyaaryahan kale oo isaguna xasan santos la yidhaahdo oo isaguna naadiga banaadir ku biiray oo ka oo ka tegay naadiga dekeda heegaha ayaa iyaduna lasoo wareegtay laba ciyaaryahan ciyaaryahan cabdirasaaq oo ay kasoo qaateen kooxda banaadir iyo ciyaaryahanka kale la yidhaahdo bilo muxiidiin buraale oo ay heshiiska xorta ah ku qaateen marka ka tegay naadiga dekeda marka ciyaartooydaas ayaa ugu muhiimsaneed ciyaartooydii la kala qaatay ciyaartooy kale oo amaah lagu kala qaatay iyo kuwo heerka labaad loo celiyey oo kooxo la siiyena way jiraan marka ciyaartooydaas ayaa nuura ugu waaweyneyd kuwii la kala qaatay maalinta isniinta ah haddii aan ku sheego kulamada ugu horeeya dhici doona kooxda elman ayaa la ciyaari doonta kooxda hegan waana mid ka mid a kulamada ugu adag ee furitaanka qaybta labaad sidoo kale naadiga l l b b jenyo oo ah naadiga keliya ee aan laga badin sagaalkii kulana ciyaareen wejiga hore ee horyaalka ayaa wajihi doonta kooxda gaadiidka oo ah koox aada u adag marka laba maalinta ugu horreysay horyaalka labada kulan ay dhici doonta midba midka kale waa ka adag yahay haba ugu sii darnaado mid ka dhex mari doona elman iyo hegan aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa caydiid cabdiraxmaan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal waxaynu dhegaystayaasha u soo gudbin doonaa mid ka mid ah heesihii waa heesuu ku luuqaya fanaanka mursal muuse
cidaan dumarba kula simo ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag cidaan dumarba kula simo hayeeshee cudooni cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan hayeeshee cudooni
codkaas mursal muusene wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo tan iyo intayn afarta kulmayn waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh
almashada midkuu dooqo calanka kuu sudhay hadduu calafku kaa diray almashada midkuu dooqo calanka kuu sudhay hadduu calafku kaa diray ashaq lagu hungoobiyo nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday ragbaha wuuga caag